toddobaadkan waxaa dalka faransiiska booqasho ku tegay madaxweynaha dalka masar ninka lagu magacaabo cabdifitaax assiisi halkaas oo uu kula kulmay emmanuel macron oo ah ninka ku caanbaxay aflagaadeynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam eena madaxweynaha ka ah dalka faransiiska booqashada siisi ee dalka faransiiska oo kusoo aaday wakhti xasaasi ah oo uu dalkaasi caado iyo dhaqan aan lala gamban ka dhigtay aflagaadeynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa ka muuqanaya sida dowladda faransiiska ugu farxday imaashiyaha ninkan madaxweynaha ka ah waddan ka mid ah waddamada ugu waaweyn caalamka islaamka ee masar soo dhoweyn heer sare ah ayaa siisi loo sameeyey sida ka muuqanaysay muuqaalada uu baahiyey telefishinka dalka faransiiska waxaana arrinkaas looga gol lahaa in faransiiska uu ku muujiyo in inkastoo muslimiin badan ay qaadaceen dhaqaalaha faransiiska haddana ay jiraan madaxweyneyaal garab taagan faransiiska qasriga madaxtooyada ee dalka faransiiska ayaa waxaa shir jaraa-id oo wadajir ah ku qabtay emmanuel macron iyo assisi waxaana labada dhinac ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin iskaashiga labada dal macron oo dhankiisa sheegay in saacado kulamo gaar ah ay yeesheen kadib ay isku waafaqsan yihiin isaga iyo siisi dhammaan arrimihii ay ka wada hadleen waxayna sheegeen in ay ku dadaali doonaan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee loola jeedo diinta islaamka oo loo soo dhibaateeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam
marka loo eego dhammaan qodobada aan ka wada hadalnay waxaan labadeena balleynahay aragtiyo isku dhowdhow weerarada argagixisa ee nagula beegsaday sanadkii hore ayaa ka mid ah qodobada ugu xeelka dheer ee aan ka wada hadalnay ahna gunta hoose ee xiriirka labada dal waxaana lama huraan ah in aan u dhaqaaqno sidii aan u xoojin lahayn iskaashiga ka dhanka ah daacuunkan aan xuduudda lahayn iskaashigeenna waa mid xagga tiknolojiyadda ah dhinaca milatariga ah waana tusaale lagu dayan karo waana sii wadi doonnaa
maadaama uu dalka faransiiska uu dhaqaalihiisu dhulka galay sababo ku aadan muslimiinta caalamka oo qaadacay wax soo saarka dalkaas ayaa ajandayaasha ugu waaweyn ee ka wada hadleen siisi iyo macron waxa ay ahaayeen iskaashiga dhaqaalaha wuxuu macron isagoo farxad muujinaya sheegay in siisi uu kala hadlay inay iska kaashanayaan xagga dhaqaalaha
waxaa sidoo kale ka hadalnay qodobka la xiriira iskaashiga xagga difaaca waxaana isla garanay in aan sii xoojino arrinkaas booqashada ay noogu timid dowladda masarna waxay muujinaysaa iskaashiga xagga dhaqaalaha ah ee u dhexeeya labada dal faransiiska waxay galaangal xagga dhaqaalaha ah ku leedahay masar si wanaagsan ayaan u garanaynaa dalkaas kaalinta aan ka qaadanayno aniga iyo siisiina waa in aan sii adkaynaa oo aan wanaajinaa xiriirkaas oo faa'iido iyo waxtar u leh labadeena dal sidaas darteed waxaan wada saxiixnay heshiisyo dhowr ah oo arrinkaasi ku daba fayla kuwa kalena berito ayaan saxiixi doonnaa
in kastoo shakhsiyaad badan iyo hay-ado faransiis ah ay u soo jeediyeen macron in siisi uu kala hadlo waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha iyo tacadiyaadka uu siisi ka geysanayo gudaha dalkiisa ayuu macron ka gaabsaday qodobkaas wuxuuna kaga yaabiyey bulshada dadkiisa in iskaashiga uu la leeyahay nidaamka siisi marka loo eego dhaqaalaha iyo difaaca aanay ku xirneen qadiyadda xuquuqda aadanaha iskaashiga la xiriira xagga dhaqaalaha iyo difaaca shardi uguma dhigayno arrimaha khilaafka la xiriira xuquuqda insaanka maxaa yeelay waxaan rumaysannahay madax bannaanida shucuubta iyo inaan qiimayno danaheena waxaana jeclahay inaan raaco siyaasadda niqaashka iyo wadahadalka halkii aan ku dhaqaaqi lahayn xiriir u jarid taasoo dhimi karta awoodda mid ka mid ah dowladaha aan iskaashiga la leenahay التي ستحد من قدرة أحد شركائنا في حربه على الإرهاب isagoo muujinaya ahmiyadda ay u leedahay imaashiyaha siisi ee dalka faransiiska maadaama uu maamulo dal ay ku nool yihiin malaayiin ruux oo muslimiin ah ayuu macron sheegay in ahmiyadda siisi xilligan ay tahay oo keliya in booqashadiisa ay ku soo aad xilli dalka faransiiska uu la kulmayo qaadacaad xagga dhaqaalaha ah oo uu sheegay in ay dhiirigelinayaan waxa uu ugu yeeray xag jirka oo uu ula jeedo muslimiinta sida dhabta ah ugu dheggan diintooda islaamka
marka waxaan hadalka u deynayaa saaxiibkayga qaaliga ah madaxweyne siisi inta aan ku wareejin ka horna waxaan jeclahay inaan aad ugu mahadceliyo xili faransiiska uu la kulmayo naceyb iyo in dhaqaale ahaan loo qaadaco oo ay dhiirigeliyaan xagjirnimada ayuu siisi noo yimid marka waan ugu mahadcelinaynaa dowladdan weyn inayna soo booqato
siisi oo markiisa lagu wareystay mikrofoonka ayaa waxa uu ka badin waayey in uu ka mahadceliyo soo dhoweynta indhasaracaadka ah ee loo sameeyey wuxuuna macron oo habeen iyo maalin aflagaadeynaya diinta islaamka ku tilmaamay in uu yahay saaxiibka qaaliga ah ee uu leeyahay
madaxweyne iyo saaxiibkayga qaaliga ah emmanuel macron oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda faransiiska waxaan aad idinkaga mahadcelinayaa yeeritaankii aad noogu yeerteen inaan halkan imaano waxaan kaloo aad idinkaga mahadcelinaynaa martisoorka wanaagsan iyo soo dhoweynta diiran ee aad inoo samayseen markii aan soo gaarnay baariis arrintaasna waxay sii adkeynaysaa waxa kulminaya labadeena dal ee ah xiriirka caadiga ah ee dhammaan dhinacyada kala duwan ee aan leenahay على الأصعدة كافة booqashada siisi ee dalka faransiiska ayaa waxaa daba socday banaanbaxyo ballaaran oo ay dhigeen dad kala duwan kuwaas oo kasoo horjeeday imaashiyaha siisi ee faransiiska waxayna ku tilmaameen in uu yahay nin ku tuntay xuquuqda dad kale islamarkaana dhibaateeyey shacabka muslimka ah ee uu maamulo
Ce que j'observe, c'est que la façon de faire de M. Macron, ما ألاحظه أن طريقة ماكرون تقوم على معايير مزدوجة فمرة يكون صوته قويا في إعطاء الدروس لرؤساء دول ومرة ثانية يصمت تماما يجب على فرنسا احترام مبادئها الأساسية waxaa sidoo kale safarka siisi ee faransiiska aad uga hor yimid hay-adaha sheegta in ay u doodaan xuquuqda aadanaha kuwaas oo tilmaamay in soo dhoweynta loo sameeyey siisi ay dhiirigelin u tahay in uu sii wado dhibaataynta ka dhanka ah aadanaha نحن لا ندعو فرنسا ولا غيرها لتغيير الأوضاع بالقوة في مصر عندما نتحدث عن annagu أهمية uguma baaqayno faransiiska iyo dowladaha la midka ah toona in xaaladaha dalka masar ay awood ku bedelaan marka aan ka hadlayno ahamiyadda ay leedahay in laga hadlo arrimaha xuquuqda aadanaha arrinta labaad waxay tahay inta badan isbeddelka wuxuu ka yimaadaa gudaha annagu waxaan ka hadlaynaa oo keliya mas-uuliyadda ay leedahay faransiiska maadaama ay bahwadaag kula tahay nidaamka siisi in muquuniinta iyo tacdiyaadka ay saldhigtaan gudaha masar soo dhoweynta diiran ee loo sameeyey siisi iyo in macron uu diido inuu shardiyo iskaashiga militari ee uu la leeyahay masar in la wanaajiyo xaaladda xuquuqda aadanaha waxay xaqiiqdii ka dhigan tahay in muquuninta ay saldhiganayso dalka masar ma ahan oo keliya mabaadi'da akhlaaqda ee uu habeen iyo maalin ku hadaaqo macron xitaa heshiiskii midooda yurub ee kii waxay arrimaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha ku tilmaameen inay ka mid tahay arrimaha la eegayo marka dal la siinayo hub الديمقراطية وحقوق الإنسان آه، كأهم المبادئ التي ينبغي أن تراجع عند تصدير السلاح si guud booqashada madaxweynaha afgembiga talada masar kula wareegay ee sisi waxay timid iyadoo uu sii darnaanayo dagaalka aanan geedka loogu soo gaban ee uu faransiisku kusoo qaaday diinta islaamka gaar ahaan aflagaadada rasuulka sala allahu calayhi wasalam aqoon-yahanada iyo ducaadda muslimiinta iyo xitaa dadka caamada ah ee isticmaalaha baraha bulshada waxa ay sheegeen inaan wax lala yaabo aanay ahayn booqashada uu sisi ku yimid dalka faransiiska xilli mar walba dowladda faransiiska ay aflagaadeynayso diinta islaamka waxayna sheegeen in sisi aanay waxba ka duwanayn macron maadaama uu sisi isaguba horay ugu gafay allah casa wajalla ee abuuray makhluuqaadka dunida ku nool oo idil